Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac ayaa si wadajir ah xariga uga jara iskuulka Farjano oo laga hirgeliyay magaalada Caabudawaaq ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda xariga looga jarayo iskuulkan waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan Galmudug, maamulka degmada, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka Farjano Muuse Maxamed Axmed ayaa ka waramaya qeybaha uu ka kooban yahay iskuulkan.
Degmadaas laga joogo toddobada sano dhagaygankan aad wuxuu ugu liitay waxbarashada dadkii ku dhashay waa kuwa maanta labisan oo iskuulkan diyaar u ah kuwii kaloo joogayna waxay yihiin kuwa ayaguna diyaar u ah inay wax ku bartaan kadib markii ay ballaaratay degaanka oo baahi waxbarasho ay timid degaanka farjanno kabacdi wuxuu ka qayb qaatay asagoo isku tashaday si adeegga bulshada loogu hoorigeliyo ee waxbarashada muddo dheer ayaan soo wadnay muddo afar sano ah ayaan waxaan diyaarinaynay qorshaha iskuulka kan maantana mahad allah ka gaartee waa noo gebagebo iskuulka kan haddeer farjanno wuxuu ku fadhiyaa dhul marka loo eego dhanna hadda inta dhisan siddeetan tahay dhanna ay konton ka tahay dhul labaatan afartan lagu dhiftay oo bannaanna horey buu leeyahay waxaa ka dhisan afar fasal xafiis iyo bakhaar iyo laba musqulood sidaas daraaddeed baahida iskuulka marka loo eego wuxuu u baahan yahay mataqaanaa dhismayaal fara badan oo lagu daro waxbarashadiisa oo la dhammaystiro laga kaalmeeyo xagga macallimiinta laga kaalmeeyo xagga maaragtay dhismaha wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha iskuulka maanta lagu furayo iskuulka farjanno oo ka mid noqon doona iskuullada ay galmudug yeelan doonto haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda runtii ou doctor cabdiweli ou hormuudka u yahay ee ka qayb qaadatay ama doorka muhiimka ah ka qaadatay in iskuulka farjanno maanta la dhammaystiro oo uu noqdo iskuul diyaar u ah in sanad dugsiyeedka soo socda ou arday cusub ou ku soo kordhiyo liiska ardada galmudug waxaan rabnaa inaan idiin sheego tiimka iskuulka ama balguddiga iskuulka waan bal wasaaraddu iyo tiimkii ila socda waan la fadhiisannay baahiyaha taagan oo iskuulku u baahan yahay waa ka wada hadalnay intooda badanna kuwii ugu muhiimsanaay oo ay ka mid tahay in iskuulka macallimiin loo helo iyo iskuulka ballaarintiisa waa isla garannay waana aan ka howlgelaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan iskuulka farjanno ee laga hirgeliyey magaalada caabudwaaq ayaa waxaa dhismihiisa gacan ka geystay qurbajoogta deegaanka kuwaasi oo door muhiima ka qaata horumarinta adeegyada bulshada